markani haatana waxaad ku soo dhawaataan waryaheena shabakada idaali news ee gobolka jubbada hoose axmed yonto inoo haya wararkii ugu dambeeyey xulista baarlamaanka jubbaland iyo qaar ka mid a cabashooyinka beelaha jubbooyinka dega ay qabaan waa hagaag beelaha digil iyo mirifle ee gobolka maamulka jubbaland ku abtirsada ayaa sheegay in gebi ahaanba ay isaga baxeen shirka awood qaybsiga maamulkaasi kadib markii sida ay sheegeen lagu lagula kacay cadaalad darro iyo isdhexgelin la-aan afhayeen u hadlay beelahaasi ayaa sheegay in wakiilka wakiilada urur goboleedka igad iyo madaxweynaha maamulkaasi axmed madoobe iyo ku-xigeenadiisa cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo luga dheere ay ku eedeeyeen inay u xaglinayaan danaha beelaha ay kasoo jeedaan oo keliya iyagoo dhinac kalena meel iska dhigay amaba iska fogeeyey danaha guud ee maamulkaasi iyo in si cadaalada ay ugu dhexeeyaan dadka soomaaliyeed ee walaalaha ay ku wada nool saddexda gobol jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gedow wakiilada beelaha hubeer iyo geelile ee deegaan ahaan kasoo jeeda jubbada hoose ayaa saxaafadda gudaha u sheegay inaysan ka qayb ahayn dhismaha maamulka jubbaland ilaa inta laga helayo mas-uuliyad wadareed ku dhisan isdhexgelin iyo cadaalad afhayeenadu waxay sidoo kale sheegeen inay si aada uga xun yihiin in xulista baarlamaanka aan lagu salayn gobol degmo iyo tuulow waa sida uu qabo dastuurka maamulkaasi islamarkaasina sadbuursi iyo dana siyaasadeed lagu qaybiyey xubnaha toddoba iyo shanta xubnood ee maamulkaasi loo qoondeeyey waxayna arrintaasi ku tilmaameen dulmi sidaa darteedna waxay sheegeen inaysan raalli ka noqon doonin wax kasta oo ku dhisan isiraac isirsooc iyo kala qaybinta dadka walaalaha ee deegaanka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo muddada dheer ku wada noolaa waxay si gaara afhayeenwaxayna waxayna si gaara afhayeenada beelahaasi eedda dusha uga tuureen maamul goboleedka iged oo faragelin toosa ku haya arrimaha gudaha dalka soomaaliya islamarkaana gacan siinaya siyaasiinaya warkaan inay danahooda fuliyaan waxayna dadka deegaanka jubbooyinka iyo geeda ugu baaqeen inay xaqdarada la dagaalamaan islamarkaana dadka walaalaha ee deegaanka la degan ay ay wixii cadaalad darre ay tabanayaan ay uga dhiidhiyaan beesha caalamkana waxay u sheegeen inay diyaar u yihiin inay ku marti qaadaan dhammaan tuulooyinka ay beelahaasi ku ku wada nool yihiin